tiro dhalinyaro ah oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa fursado shaqo ka helay xarunta daaweynta iyo bixinta ilkaha alxuneyn ee magaalada beledweyn xarunta alxuneyn ayaa qabata daaweynta ilkaha afka xirista ilkaha buuxinta iyo dareendilista ilkaha xanuunsan doctor mustafa cabdi xasan maamulaha xarunta alxuneyn ayaa ka warbixiyey adeegyada ay bulshada u qabtaan iyo dhalinyarada ay fursadaha shaqo siiyeen isagoona dadka ganacsiyada leh ugu baaqay in dhalinyarada ay fursado shaqo siiyaan annaga xarunteeni waxay gaar ku tahay adeegyada ilkaha iyo afka sidoo kale waxaan qabanaa sidoo kale dabarka ilkaha in ay aad iyo aad u jeclaysanayaan bulshada reer beledweyne alxuneyn dental clinic and pharmacy center waxay in badan ka shaqeysaa qurxinta afka iyo ilkaha si gaar waxay u shaqeynaysaa ayna u dhabar adeegaysaa si ay u horumariso bulshada gobolka ku nool gaar ahaan bulshada magaalada beledweyne iyo agaarkeeda ganacsatada iyo dhakhaatiirta iyo xarumaha caafimaadka iyo goobaha ganacsiga in ay soo dhoweeyaan dhalinyarta in ay baraan inay gacmo furan u sameeyaan in xirfadaha waddanka ka jira la baro gaar ahaan aniga hadda waxaa ila joogo dhalinyaro laba ka mid ah marka labadaas dhalinyaro waxaan baraa xirfadda gacanta aniga aan ku hayo ee ah gelinta ilkaha iyo xirista ilkaha iyo daaweynta xanuunada ku dhacafka ilkaha bixinta goosaha bixinta ilkaha sidoo kale neerfadirista ilkaha marka bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan bulshada reer hiiraan kusoo dhawaada gacmo furan xarunta waa xaruntiinii dhammaan adeegyada ilkaha waxaan idin sameynay qiimo dhamis konton boqolkiiba dhanka kale qaar ka mid a dhalinyarada xarunta alxuneyn shaqada ka helay ayaa bogaadiyey fursadaha shaqo ay heleen ugana mahad celiyey maamulka xarunta ee shaqada siiyey magacaygu waa cabdinaasir aadan maxamed waxaa ka bartaa xarunta alxuneyn dental clinic and pharmacy waxaan joogaa in muddo yar oo saddex bilood ah waxaan ka bartay xirfad aad iyo aad u muhiim ah haddatan waxaan qabanaa shaqooyin kala duwan sida ilka xirista ilka furista iyo ilka bixinta iyo ilka gelinta iyo ilka dhaqidda waxaan ugu mahad celinayaa waalidiinteeda iyo doctor mustafa cabdi xasan xarunta daaweynta afka iyo ilkaha alxuneyn ee magaalada beledweyne ayaa sidoo kale dhalinyarada barta xirfadda ilka xirista iyo buuxinta ilkaha si mustaqbalka ay u shaqaystaan